in ka badan laba boqol oo ka mid a dadka aragga naafada ka ayaa ka faa'iidaystay barnaamij indhafiiq bilaashoy fulinaysa hay-ad samafalow laga leeyahay waddanka kuweyd siyaad xared cabdi weeye indhaha mar hore aan mar tijaabo ku sameeyey inuu xuub iyo waxsaaranya ii sheegeen nasiib wanaag shalay iyo daraad baan ka qayb galo meeshan kadib qalmay ii qoreen obrethon bay ii qoreen obrethionkii shalayba waan galay shalay haddaan galay xalay waan alxamdulilah waan seexday saaka waxay naga qaadeen xuubkii iyo wixii bay naga qaadeen aad baan ugu faraxsanahay marka koowaad waxaan mahad u celinayaa ilaahaygii isku xarka xiray hawsh nimankii soo qalqaaliyey iyo qoladii ka qayb gashay iyo sida loo qabtay iyada nafteedu ilaahay baa mahadle ayagana waan u mahadnaqaynaa marka shaqo fiican baa la qabtay dadka si u badan yahay iyo si loo dedejiyey iyo si loo maamulayna aad baan u soo dhowaynaynaa isniina qayro faarax waan fiicayn waan fiicayn hadda eg waxaan hadda egil iga fiiqa wax waan ku arkaa durba waan garan wax waan arkaa tan egan saas kuu qabto wax waan arkaa dadkan oo isugu jira qaxootiga soomaaliyeed ee xeryaha dhadhaab iyo dadka martigeliya qaxootiga ayaa ka hadlay siday ugu faraxsan yihiin adeegan oy baahi badan u qabeen ani dhaqanay kediyaa la dhaha kediya baa la ii qabta alxamdu ilaahay baa ii qabta laakiin dadkii soo gurmada ee lasoo qaban qaabay ee isha ilaahaygii boqorka la garab galay mahad baan horta u celin farxad weynna waan haastaa alxamdulilah rabbialcaalamiin nairobi lagey wax baa liga qaban waayey alxamdulilah rabbialcaalamiin saan iskaga joogoy ishayd u qumanayd unbay hal mar unbaa un yaa caadkaba laga qaaday alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale yaa waan farxe farax weyn baan farxasay waxaa hadda waan ku arkaya waan ku arkaya alxamdu alshukru ilaahay baa mahadda iskale dadkii soo qabanqaabiyey wuu mahadsan yahay boqolkiiba boqol wuu mahadsan dadkii soo qabanqaabiya hadda haddaan ishan kale isku qabto aan socon karaa muddo badan oysan wax arkin noloshoodana ay mugdi ku jirtay hadda waxay u mahad celiyeen dadkii soo caawiyey dha magacayga maryan faarax cali waxootiga dhagaxley aan ku noolahay sii hore iyo si u dhow hadda miy shay maasha allah dadka kulli waan kala arki qayr allahasi hay-adii waxaa noo keentay wixii nagu na sinciyo dhanba qayr allahasi waan iska fiicna aadan u fiicana shayda maasha allah aad iyo aad aad dhibaatadiigaas dhibgan igu haysta dadka maan kala arkayna dadku iska barbageeda marka ay ish iga dhacaan oo shaa ii maraan maan gadaal uga boodi jira haddana maasha allah dadka kuwa laba saddex afar shan kulli waan dhihi karaa hadda dharkay qabaana waan kala waan kala magacayga maxaa la yidhahda maxamed boorle qolada kuwa la yidhaahda yaa mahad u celini madaxeedana allah raajiyo waana bogsaday isha xal habeenay dam iga tiri maantana faya waaye caadi waan wax u arkaa anigoo la dhahay magacayga qaali maxamed cali oo ka imaaday degmada qaxootida dhagaxley waxaan ku sugnaa dhagaxley aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa mashruucan ay dadka muslimiinta ay noo soo keeneen sharaf bay leeyihiin iyo ammaan waxaan ugu ducaynayaa hawada marinayaa waan u mahad celinayaa aad iyo aad boqol iyo afartan cadadiis anigoo cabdikadaa sugaal waxaan deganahay qaxootiga ifo ee laygu qalay dhadhaab ka codsanahay kacaan hambalyo u dirahayaa dowladda muslimiinta ee kuweyt khayr allah ha siiyo anigana araggaygu aad buu u fiican yahay hay-adda exyaa turaad oo hay-ad samafalow laga leeyahay waddanka kuweyd islamarkaana uu madax ka yahay sheekh axmed nuur xaaji maxamed ayaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka fulisa mashruucyo horumarineed iyo caawinta dadka qaxootiga laga soo bilaabo sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii maxamed maxamed nuuriya waa madaxa mashruucan indhafiiqa bilaashka ah halkan maanta waxaan u joognaa isbitaalka magaalada dhadhaab annaan sameyno mashruuc indhafiiqis ah oo dadka indhaha laga hayo indhaha lagu fiiqayo oo bilaash ah oo ay ka faa'iidaysanayaan dad tiradooda ay gaadhaysa si guud dadka la qalaya waa laba boqol laakiin waxaa la sameyn doonaa baaritaano iyo ukiyaal iyo dad kale iyaguna labada boqolkasi dheer qaxooti iyo degaan bay iskugu jiraan dadka deegaanka ee dhadhaab eeriyadeeda degan iyo dadka qaxootiga saddexda xere ka imanaya markii ugu horeyso mashruucan qabataanba mise marar hore asaanoo kale usoo qabta mashruucan waxaa horta fulinaysa hay-adda ixyaat uraad islaami ee dalka kuweyd laga leeyahay iyadoo kaashanaysa countiga garissa county waana markii koowaad iyo markii labaad markii saddexaad ma aha mashruucan indhafiiqis gaar ahaan waxaan soo bilownay labada kun iyo toddobiyo tobankii labada kun iyo toddobiyo tobankii ilaa hadda oo aan joogno laba waxaa ka faa'idaystay dad tiradooda ay gaaraysa oo isugu jira dadka deegaanka ee eriyadan dhadhaab ku nool iyo dadka qaxootiga ee kasoo qaxay soomaaliya iyo meelo kale oo kala duwan dadkana oon awoodin inay iska bixiyaan dhaqaale ay ku fiiqdaan indhaha waxaana rajaynayaa insha allahu inaan sii wadno oo aan sii kordhina hadduu la yiraado maxaa idinku dhaliya inaad si gaara xoog u saartaan dadka ku dhaqan xeryaha wallaahi dadkan markii la fiiriyo dee kenya waa dadka qaxootiga meel ku xaraysan oo iska baahan oo noloshoodii kaleba la halgamaya marka ma heli karaan sharci iyo dhaqaale toona ay indha kusoo fiiqdaan ama ay wadda ku maraan dadka deegaankuna waa waxay ka mid yihiin uun system aan wadnay oo ilaa gaarisa iyo meel walba iyo wajeer iyo aan soo marnay dhadhaabna qaybteedii unbay maanta ahayd marka waa dadkii ugu tabaalaysnaa ama ugu tabardarnaa een awoodin inay maaragtay indhaha iska soo fiiqaan hay-adda exyaa oo hay-ad samafala ayaa gargaaro kala duwan iyo caawinta dadka qaxootiga iyo kuwa deegaanka ka fulisa ismaamulada gaarisa iyo wajeer sida uu mar kale sharxayo maxamed maxamed nuuriye barud sidaad ka warhayso waxaanu sameynaa gargaarka degdega ah raashin baanu qayminaa dhadhaab iyo legdheera ereyadeeda oo dhan qaxootiyada sida gaar si gaara ayaan raashin ugu qaybinaa markii la arkaba laba boqol afar boqol saddex boqol shan boqol oo qoys ayaanu raashin bil ku filan siinaa dhowaan waxaanu qayminay shiraacyada eh, dharka ma- eh, guryaha lagu dhisto eh, bacaha guryaha maaragtay ka- een, roobka iyo qoraxda iyo qaxootiga cusbaa ay maaragtay ka faa'iidaysanayaan Een, raashin bisil baanu qaybinay Een, waxaan hadda si gaara qaxootiga oga bilownay dhisidda masaajidda oo aanan hadda hadda ka hor aanan ka wadin ayaanu hadda ka bilownay waxaan rajaynaynaa insha allah inaan madrasooyin iyo iskuullana aan sidoo kale ka bilaabi doonno insha allah dadka indhaha loo fiiqa ayaa ka kala imaaday deegaano fogfog oo ku yaala xuduudka gudaha soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee dadka haba u badnaadaan kuwa qaxootiga ah maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab